asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhudaa waxay idin soo gudbinaysaa darsigii labiyo tobnaad ee kitaabka
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الناظم حفظه الله والصوم يحرم يوم شك فافهموا مع صوم دهر بعده العيدان مع يوم سبت مفردا أو جمعة فيه النصوص تظاهرت بالتداني أيام تشريق حرمن وإنها جازت لفاقد هديه الحيران مع نصف شعبان وما يتلو له إلا لمعتاد على جريان meesha wuxuu kaga hadlayaa soonka xaaraanta ah xilliyada uu soonku xaaraanta yahay ee aan la soomi karin wuxuu yidhi marka wasawmu soonkii yaxrumu xaaraan buu noqonayaa oo ma bannaana yowma shakin shakiga maalintiisa maalinta la shakisan yahay ee fafhamuu fahma maca sawmi dahrin zabanka oo dhan soomidiisa lala qabo oo isaguna waa xaaraam bacdahu gadaashiisa waxaa ahaaday oo iyadana soonku xaaraam yahay alciidaani labadii ciidood baa gadaashiisa ah maca yowmi sabtin maalin sabti ah la jirankeeda lala qabo mufradan xaalu yahay maalinkaas sabtigii mid lagu gooni yeelay soomidda aw jumcatin ama maalin jumca ah isagana mufradan xaalu yahay fiihi kaa dhexdiisa annusuusu nusuustii iyo axaadiistiibaa tadaaharad israacday oo ku kulantay bitadaanii maca tadaanii isku dhowaansho la jirankeeda iyadoo isku dhow ayaamu tashriiqin hilbawaradka maalmaheedu xarumna iyagana xaaraan bay noqdeen soonkii waa xaaraamooday wa inahaa iyadu waa ayaamu tashriiqi jaazat way bannaanaatay lifaaqidi hadyihi hadyigiisa midkii waayey bay u bannaanaatay alxayraani ee wareersanaa maca nisfi shacbaana shacbaan niskeed lala qabo oo iyadana ma bannaana way macna iyo wamaa shaygii yatluu raacaya lahu niska raacaya oo wixii ka dambeeya ilaa bisha dhammaadkeeda laga gaaro ilaa limuctaadin mid caadaystay mooye kaasoo calaa jarayaanin dureer korkii ku sugan dureer yacni jid uu horay u qaadi jiray oo ku dureeri jiray ku dul socda kaa mooyaane wuxuuna yidhi soonku wuxuu xaraam yahay maalmo ama yacni waxa weeyaan wuxuu ka bilaabay maalinta shakiga maalinta shakiga waxay culimmadu leeyihiin waa maalinta ay bisha shacbaan soddon buuxata culimada qaar ka mida intaasay ku ekaynayaan sodonbuuxaha shacbaan bishiina la arki waayey ama daruuri cirku ha lahaado daruuri ha saarnaato ama ha bannaanaadee maalinta soddonaad haddii la arki waayo waa yowmu shakin soonkeeduna ma bannaana culimada qaarkood waxay ku qaydayaan yowmu shaki wuxuu noqonayaa habeenkii shacbaan soddon ahayd ee ramadaan la filayay ayaa cirkiiba daruur baa isku geedaantay daruurtaasi waxaa dhici karta bishii oo dhalatay inay qarinayso bishii inaynan dhalaninna waa dhici kartaa markaasaa yowmu shaki noqonaya sidaasuuna rajaxaya asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah laakiin haddii cirku iska bannaan yahay buu leeyahy oo aan wax daruuri saarnayn bishiina la arki waayo shaki markaa meeshaa ma yaalo maalinkaa inay sandabuuxo shacbaan tahay shaki kuma jiro ramadaanna ayna dhalanin ee shakigu wuxuu imaanayaa habeenkii bisha la filayay baa daruur baa isku geedaamaysa ama isku xidhaysa cirka marka ma dhalatay ma dhalanin shaki baa imaanaya maalinkaa marka la shakisan yahay bishii inay dhalatay inaynan dhalanin soonkeedu waa xaaraan ma banaana waxaa laga qaadanayaa xadiidka camaar ibnu yaasir nabigu wuxu uhi sal lay slam man saama aladi man saama alyawma aladi yushaku fiihi waxaa odhanaya salmaan baa odhanaya faqad casa abaalqaasim rasuulkaa odhanaya sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi maalinka la shakisan yahay ruuxii sooma wuxuu caasiyey abulqasim oo nabiga kunyadiisa salawatu rabbi waslamu caleyh abu daawud iyo tirmidi iyo nasaai baa soo saaray iyo keyrkood waa maalinka shacbaan soddon buuxaha ay tahay marka inay xaaraam tahayna waxaa ku tegey jamaacada yani koox ka mida culimada shaaficiyada iyo culimo kaleeto muxaqiqiinta ah culimo badanoo selafka ka mid a waxaa laga soo guriyey inay soomi jireen lilixtiyaad intii maalin ramadaan kaa tegi lahay maalin shacbaan ugu dambaysa soon dadaal ahaan inay u soomi jireen qaar culimada ka midana waxay la yidhahdeen xaaraam ma ahe laakiin nahyigu ama waa karaaho ama waa tanziih wax saasoo kale ay ku xambaareen daahirka xadiiskaase waxaa ka muuqda in ay cisyaan tahay oo ay dembi ka dhalanayo obittaali inuu xaaraam yahay soomideedu macna ayib taasi waa midda koobaad haddii bisha la arko oo meel uun caalamka ka mida laga arko aragtideeduna ay sugnaato maalinkaas yowmu shaki ma ah yowmu shaki waa maalin bishii la arki waayo laakiin hadday aragtidu meeluun ka sugnaato yowmu shaki lama yidhaah sidaasu macana ayib fahma buu yidhi oo arrinta sidaa u fahma midda labaadi waxa weeye ee soomku xaaraam uu yahay waa sawmu dahri inuu ruuxu soomo soom sanadkao dhan isku bixi oon la afurayninba ayadana xadiidka laga qaadanayo waa xadiidka cabdullahi bni camr bni caas ee bukhaariya muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lay slam laa saama man saama alabad waxba ma soomin ruuxii weligiiba soomay bimacnaa waxa wey ruuxii soon isku daba xidho oo aan afurinba ma soomin khabar in laga dhigo buu nawowi rajaxaya qaarna waxay leeyihin ha laga dhigo hadalka habaar ha laga dhigo oo laa saama yuusan soomin man saama alabad ka hore oo in khabar laga dhigo soonkiisa in waxba ka jirin ah ayay imaam nawowi iyo muxaqiqiin badan marayaan oo macnuhu wuxuu noqonayaa wax soon ama lahaa inuu xaaraam yahayna waxaa ku tegay koox ka mid a culimada salafka iyo khalafka ibnu mundir iyo ibnu khusayma iyo keyrkood baana rajaxaya in aynan banaanayn ruuxu soon isku daba xidhan oo aan la afuraynin inuu soomo waa xaaraan saas way macanaa ayib leanna nebigu sal ly slam waa ka tilmaamay afdalu siyaam waxa weeyaan waa sawmu yawmin wa fitru yawm ina socto labada maalmood isku xigta maalinna inaad soomto maalinna afarto taasaa ugu fadli badan soon ka fadli badanna ma jiro laakiin inaad isku weligeeba aad wada soonto maya saas mana ayib lama ogola wax nabiga ka sugan maaha salawatu rabbi waslamu caleyh leanna ruuxa xuquuq kalaa ku tacalluqa xuquuqdii kaluu soonkani ka daciifinaya ya boqol soonka ma aqaano boqol beriyo isku xigta nin soomay miya ma aqaano dahri ma ah leanna dahrigu zamanka oo dhan sanadka oo dhan ama zamanka o dhan ruux isku daba xidhay baa la yidhaha laakiin boqolku waa saddex bilood iyo wax yar sooma saddex bilood wax yar mushkilo ma leh mushkilo ma leh ayib xadiiska nahyigiisa ma soo gelay waxa uu ka dambaysiiye oo iyagana ayna banaanayn in la soomo labada maalmood ee ciidda waa ciidulfitriga iyo ciiduladxada xadiidkeedana waxaa soo saaray saxiixaynka bukhaari iyo muslim abu hurayra ka warinaya nebigu sal lay waslam naha can sawmi yowmayn nebigu wuxuu reebay laba beri in la soomo wuu diiday oo wuu reebay waa ym lfitri ywm alfitri wa ywm aladxa maalinta la afursanya soon laga afuro ciidda ah iyo ciidda iyadana adxada oo carafada aan u naqaano sidaasayna culimada dhammaantood ku tageen inay xaaraam tahay oo soonku uusan guntamaynin ayib midda afraad ee aan la soomi karaynin waxaway waa maalinka sabtida ah bishari lifraad maalinta sabtida keligeed iyadoon maalinna laga hormarin maalin laga dambaysiinin soon in lagu gooni yeelo iyo jumcada iyadana in soon lagu gooni yeelo ayadoon maalinta ka horaysa la soomin maalinta ka dambaysa la soomin markaas iyadana waa xaaraan buu ina yidhi macnaha nusuus baana arrintaa isku raacdo ku kulantay sidaasuu ina leeyahy laba mas'alo wey soonka maalinta sabtida ah keligeed la soomo oo maalin laga dambaysiinin maalin laga horraysiinin xadiid baa ku soo aroortay axaadiistaa markii la ururiyuna macnahaasi soo baxaya xadiid waa xadiidka samaa binti busrin ee ahaa uu nabigu sal lay slam laa tasuumu yowma asabti ila fima fturida calaykum maalinta sabtida ha soomina ilaa soon laydinku waajibiyey mooye soon waajibi mooye soon kale ha soomina abu daawud iyo keyrkii baa xadiidka soo saaray xadiidku marka wuxuu leeyahay maalinta sabtida ah waxaa la soomi karaa uun soon waajib ah oo farad ah macnihiisu waa saas laakiin waxaa soo aroortay saxiixaynkii keyrkood waxaa ku soo arooray inuu nebigu yidhi sal lay wasalam maalinta jumcada ah soon ha ku khaas yeelina ilaa inaad maalin ka hormarisaan ama maalin ka dambaysiisaan mooye haddii ruuxu uu jumcada soomo khamiistiina uusan soomin sabtida inuu soomo waay maalinka ilan jumcada ka dambaysa waa sabti in la soomi karay xadiidka saxiixaynku ay kutusayaan ooba i faa'iideynayaan macnaha waxaa macnaha faa'iideynaya sidoo kale in la soomi karayo maalinta sabtida ah xadiidka ummu salama ee sidoo kale abu daawud iyo keyrkii ay soo saareen ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo dhammaantood ay wariyeen oo uu ay tidhi ummu salama nebigu sal alay wasalam soonkiisu wuxuu u badnaa sabtida iyo axadda xadiidkaasi waa xadiid sixadiisa la isku khilaafsan yahay laakiin ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo xaafid ibnu xajar iyo iyo muxadisiin badan baa xadiidka sugaya sheekh albanina ra'yigiisa xadiidka idiraab baa ku jiro marna wuu sugay mar wuu wuu daciifiyey haddana wuu sugay oo wuu taxsiiniyey akhiiran xadiidkaasina wuu kutusaya afar kalaa jiroo caaisho ka sugan oo uu ay tidhi nebigu labada biloodoo isku xigta bil wuxuu ka soomi jiray sabtida axadda iyo isniinta bisha xigtana wuxuu soomi jiray talaadada arbacada iyo khamiistuu soomi jiray afarkaasi rafcigiisa ayaa daciif ah laakiin caaisha ayuu mawquuf ku yahay istishhaad ahaan iyo shaahid ahaan marka waa imaan karaya waa loo soo qaadan karay axaadiistaas oo dhan baa marka kutusaysa iyo xadiid kaleeto weliba sheekhu silsilada ku keenay oo odhanaya haweeney buu nebiga sal lay wasalam iyadoo sooman bay maalin u timid sabti ah markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam qadada kaale cun buu ku yidhi markaasay tihi waan soomana shalay ma soontay buu ku yidhi maya afar buu ku yidhi oo raashiinka cun macnaheedu waxa way shalay hadday soomi lahayd maanta soonkeeda sabtida waa loo ogolaan lahaa saasaa laga fahmayaa nabiga su-aashiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiistaas o dhan marka laysu geeyo waxay faa'iideynayaan maalinka sabtida ah soonkeeda sunnadii inuu mashruuc yahay xadiidkii samaana muxuu yidhi ha soomina waxaan ka ahayn farad sooma see loo jamcinaya xadiiska ku soo arortay waa xadiistaas ragga qaarkood xadiiskaas nahyiga ee samaa unbay ku dhageen axaadiista kaleetana si unbay u ta'wiiliyeen xadiidka samaa xagga quwada marka la yidhahdo axaadiista kale horta ka xoog badan bal xadiidka samaa ee nahyiga ku soo arooray imaamu maalik wuxuuba yidhi waaba kadibba waa been buu yidhi zuhrina wuu daciifiyey imaamu axmedna wuu daciifiyey awsaacina sidoo kaleeto a'imo waaweyn baa daciifiyey xadiidu samaa abu daawuud iyo qolyalana waxay ku tageen inuu mansuuq yahay dilaaladiisana waa laysku haystaa hubuudkiisana waa laisku haystaa xoog ahaan marka la yidhahdo marka axaadiista bannaynaysaa ka xoog badan xagga hubuudka marka la yidhahdo markii la yidhaahdo xadiisku waa sugan yahay waana sida xooga badan inuu sugan yahay halla jamciyaa imaanaysa marka axaadiista ariiqada ugu fiican ee marka ay muxadisiintu ku jamciyeen salafan wa khalafan jamaahiirtoodu ay mareeni waxa weeye waa in la yidhaahdo nahyiga xadiidka samaa wuxuu ku saabsan yahay haddii soonka sabtida iyada lagu gooni yeelo axaadiistan kalena waxay faa'iidaynaysaa inay bannaan tahay soomideedu haddii maalin laga horraysiiyo ama laga dambaysiiyo sida jumcadoo kale sidaasay axaadiistu ku ururaysaa macnaheeduna isugu imaanayaa looguna wada camalfalayaa waana ra'yiga jamaahiir salaf muxadisiinta weliba jamaahiirtoodu ay mareen salafan wa khalafan sidaasay mareen fi'ayar baa khilaaftay iyagana khilaafkooda waxaa ka dhalanaya inay xadiidu busra xoojiyaan ay macnaha waxa weeyaan axaadiista kaloo dhanna ay ka jeesadaan ama ta'wiil baciida inay ku sameeyaan saasay macnaha mucaasiriinta waxaa ka mid a ra'yigaa maray sheekh albani caleyh raxmatullah ayaa ka mid ah isaguna axaadiista markuu ururiyo taqriiban qaab tarjiixaad moodaa inuu maray oo xadiidu busra ayuu macnaheeda rajaxay xagga ma aha hubuudka maaha macnaha ayuu rajaxay laba qaaciduu ku camal falay idaa tacaarada xaadirun wa mubiixun qudima alxaadiru cala almubiix waa qaacido ida tacaarada alqawlu maca alficli qudima alqawlu cala alficli qawaacidaasina qawaacid tarjiix wey laysat min qawaacid aljamci inta jamc suuroobi karana tarjiix lama aado masalada niqaashkeeda iyo warkeedu waa badan yahay laakiin sawaabku waa madhabka jamaahiir lmuxadisiin walfuqahaa ay mareen salafan wa khalafan oo ah maalinka sabtida haddii maalin laga horraysiyo ama laga dambaysiiyo in la soomi karayo ra'yigaasa raajixa saas maana ogaa waxaan ugu yara dheeraanay masalada waxay noqotay waayahan dambe shabaabka qaarkood oo sheekh albani u tacasuba oo aaraadiisa iyo ikhtiyaaraadkiisa aada wooda inay si ikhtiyaaraadka iyo aaraada culimada ay ugala culus tahay ama si ay macnaa wax weye uga uga xoojiyaan ayaa masalada waxay ka dhigeen min masaa'il usuul oo heer waxaa la gaadhay meelaha qaarkood xataa dadka oo sooman hadii la in la yidhahdo caasi baa tahay afar waan khata weyn khata weyn hadday xataa adiga kula xoog badan tahay jaanibka kale kula xoog badan yahay xaq uma lihid inaad dadka tidhaahdo afura leanna masaa'il ijtihaad ruuxa ku camalfalay qowlka ku khilaafsan hadduu mujtahid yahay oo masalada intuu baadhay uu ka salgaadhayna ijtihaadkaaga kuma qasbi karti hadduu muqallid yahay oo nin culimaa oo ra'yigaas qaatay intuu weydiiyey uu ku raacayna adiguna kaaga kuma qasbi laba goroba kuma qasbi karaysa kaaga wado hadaad rabto laakiin inaad tidhahdo illaa wa illaaba cusaad baa diina afura hada khata ani waa qalad labaad wey maana saas weyaan ayib marka yawmu sabti sidaa wey ama maalinta jumcada iyada xadiidkeedu waa iska cadyahay masaladu yani masalada sabtida faahfaahin intaa ka fara badan baa geli karaysa laakiin waktiga ayaan inoo saamaxaynin hadda inaynu aada usii galno ayib maalinta jumcada ah ayadana xadiidka abu hurayra iyo keyrkii waa kutusaya nabigu sal lay slam laa yasuumanna axadukum yawma aljumcati ila an yasuuma yawman qablahu aw bacdahu midkiin yuusan soomin maalinta jumcada ilaa inuu soomo maalin ka horey ama maalin ka dambeeya mooye saxiixaynka ayuu xadiis ku yimid buhari muslim baa soo saaray ma banaana marka waa xaaraan bay culimada qaarkood ku tageen waana shaaficiyada qaarkood sida laga warinayo imaam axmedna waa laga wariyaa ibnu mundir iyo daa'ifo culimada ka midana way rajaxeen saxaabada qaarkood oo uga horreeyey inayna bannaanayn in maalinta jumcada soon loola qasto waxay leeyihin culimmadu bal xadiidka muslim waxaa kusoo arooray soon caadaa oo lahaa uu lahaan jiro ruuxu hadduu ku hagaago marka wuu ku khaas yeeli karaa leanna ulamuusan qastinay maalinkaa kusoo hagaagay sidii tii hadda dhacdoo kaleto maalin carafaa kusoo hagaagay waad soomi jirtay jumco kaama ah adigu jumco maadan ula qastin kumana khaas yeelaysida laakiin maalinkii baa meesha kaa maray carafaad adiga daba socotaay jumco ma raadinaysa sooma sidaasoo kale wa siyaamu yawmin wa iftaaru yawmin ruuxa caadadiisu ay tahay maalinna inuu afuro maalinna soomo jumcaday ku socogto waa soomaya wahaakada yani haddii caado uu lahaan jiray ay kusoo hagaagto jumco keliyaba ha noqotay markaasi waa soomaya isla markaana ma noqonayso inuu jumcadii ula qastay saasay culimada badankood qabaan iyo jamaahiirtooda macna midda kaleeta uu macnaha afar kaga lix kaga dhigay mise shan kaga ha lixaad ee aan la soomi karayn waxa wey waa ayaamu tashriiq waa maalmaha hilbawarashada la yidhaha maalmaha hilbawarashada waa maalmaha yaamu mina wey maalmaha xujaydu ay mina joogto oo maalinta ciidda iyo afarta beriya ka dambaysa maalinta ciidda waaba soo marnay laakiin saddexda ka dambaysa afarta beriya saddexda ka dambaysa waa koyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka bisha carafa saddexdaa beri baa ayaamu tashriiq la yidhaha waxaana laga keenay hilibka hadyiga la qashay iyo udxiyada la qashay baa hilibkooda maalmaha la wadhaa oo la engejiyaa halkaasaa laga keenay tashriiqa saas maanaa hilbawarashaa la yidhahda maalmaha marka la hilbawaranayo saddexda beri ee ka dambaysa maalinta ciidda ah soonku ma banaana saas maanaa maxaa yidhi nabigu wuxu uri sal lay slam ayaamu mina ayaamu ayaamu aklin wa shurbin wa dikri ilahi bu nabig sal lay slm maalmahaasi waa maalmo cunid iyo cabid iyo dikriga ilahi loogu talagalay way soon ma jiro laakiin waxaa loo ogolaya hal ruux baa soomi karaa waa ruuxe waa ruuxii intuu tamatuc sameeyey xajka tamatuc buu sameeyey tamatuc markuu sameeyo soo hadyi ku waajibi maayo hadyigii buu kari waayey soom buu isu bedelaya sooma fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin ida rajacta saddex beri waa inuu ku soomay intuu xajka joogo toddoba berina markuu noqdo waa inuu soomo kaa hadyiga waayey soonkuna ku waajibay hadduusan horay u soomin saddexdan beriya dadka intooda kale loo diiday isagu wuu soomi karaa isagao loo rugseeyey kaafbaa loo ogoley waxaa laga qaadanayaa xadiidkeeda ama naskeedu waxa weeyaan xadiidka bukhaari soo saaray min xadiidi caaisha oo cabdillahi bni cumar wuxuu yidhi labadu waxay dheen lam yurakhis ama lam yurakhas fi ayaami tashriiq an yusamna ila liman lam yajid alhadya maalmaha hilbawarashada looma ogolaanin oo looma idmin in la soomo ilaa cid xoolihii iyo neefkuu qali lahaa waaye mooye oo markaas soon ku waajibay saddexdii beriya uu soomi laha wuu ka dhigi karaya isagu cid kalese looma ogola macna atarkaasi xukmu rafci buu leeyahay sidaas macna waxa weye ay culimadu leeyahay ayib waxaa kaleeto iyadana toddobaad oo iyadana aan soonkoodu bannaanayn shacbaan kala barhkeeda marka la gaadho wixii ka dambeeya shan iyo tobanka shacban iyo wixii ka dambeeya ilaa bisha intay ka dhammaanayso ilaa ruux caado ay u ahaan jirtay inuu soomo mooye saas hadday caado ku ahaan jirtay shacbaan mis kelinkeeda dambe waad soomi karta waxaan ujeedaa macnaha maalmaheeda shan iyo tobanka wixii ka dambe oo caado say kugu ahaan jirtay masalan maalin waad soomi jirtay maalin waad furi jirtay khamiis iyo isniin baad soomi jirtay way soo gashay meeshay soo gashay waad soomaysa saas macnaha waxaaba caado ku ahay sanad walba inaad maalmahaa ka soto waa soomi karays haddii ayna caado ku ahayn markaa laguma ogolo marba haddii shacbaan niskeeda dambe la gaadhay waa inaad afarto wy maana ayib waxaan laga qaadanayaa xadiidkii nabigu uri sal ly slam ida intasafa shacbaanu falaa tasumuu shacbaan markay kala bad noqoto ha soomina ahlu sunankaa soo saaray min xadiidi abi hurayra waana xadiid sugan inayna banaanayn waxaa ku tegay koox shaaficiyada ka mid ah iyo culimo kaleeto ayaa ku tegay qaarkoodse waxay leeyihiin nahyigu waa un karaahe taxriim ma jiro waa lagu muraysanya mana wasawmu soomkii yaxrumu xaaraan buu noqonaya yowma shakin culamada qaarkood waxay yidhahdaan waxaa loo diidan yahay shacbaan yani maal yani niskeeda dambe in la soomo waxaa loo diidan yahay waxaa la rabaa inuu niska ruuxii xoogaysto oo intuu afuro ramadaan isu diyaariyo maxaa yeele soddon beri soonkood baa kusoo aadan xikmadaasaa ku jirtay dhaan culimadu laakiin waa xikma mustanbata ee mansuusa maaha wasawmu sawmkii yaxrumu xaaraan buu noqonaya yowma shakin shakiga maalintiisa waa maalinta shacbaan dhammaad shacbaan dhammaaday yani habeenka shacbaan sunna soddonkiisa ah daruurina ay jirto ee fafhamuu fahma maca sawmi dahrin zaman soonkii lala qabo oo isaguna waa xaaraam zamanka o dhan aan wada soontood isku dabcin bacdahu gadaashiisa waxaa ahaaday alciidaani labadii ciidood maca yowmi sabtin sabti maalinkeed la jirankeed mufradan xaal uu yahay sabtigaasi mid lagu gooni yeelay oo la khaas yeelay oo soonka lagu gooni yeelay aw jumcatin aw yawmi jumcatin maalin jumco ah la jirankeeda iyadana iyadana macnaha xaaraan buu noqonaya fiihi dhexdiisa waxaa ahday annusuusu nusuustii ayaa tadaaharat mid isku raacday ah yacni ku kulantay ah bitadaani isu dhowaansho lala qabo nusuustii baa isu dhowaatayo isku raacday intaan soo marnay ayaamu tashriiqin hilba warasho maalmaheed xarumna iyaguna xaaraan bay noqdeen soonkoodu wey wa innahaa iyadu jaazad way bannaanaatay lifaaqidi hadyihi hadyigiisa kii waayey alxayraani ee waleersanaa yacni midkii intuu tamatucay ama qiraanka sameeyey hadyigii waayey soon ku waajibay saddexdii beriga soomi lahaa buu ka dhigi karaa maca nis xayraanka waa iska tasimatulbeyt nin kastoo hadi waaye ma wareersane laakiin waa iska dhammaystirun baydkaunbuu ku dhammaystiraya ayib maca nisfi shacbaanin shacbaan niskeeda la jirankiisa lala qabo isagana soonkiisu waa xaram iyo wamaa shaygii yatuluu raacaya lahu nisfiga raacaya oo muxuu ka wadaa nisfiga maalmihii ka dambeeyey ilaa bisha dhama ka dhammaanayso ilaa limuctaadin ruux caadaystay mooyaane ruux caadaystay inay u sugnaatay mooye kaasoo calaa jarayaanin dureerid korkeeda ku sugan jarayaanka waxaa la yidhahda shaygu markuu jidkiisii u lahaan jiray qaado asayru cala aljaadda jidkiisa markuu ku socdo ayaa la yidhaahdaa jarayaan wuu dureeray dureerid wey maanaa waxaa laga wadaa limuctaadin mid caadaystay oo sidii horay loogu yaqaanay ku socdo mooye calaa jarayaanka ka socda maanaa ayib iyadana waa iska tatima waa baydkan buu ku dhammaystiraya baabun fi siyaami lmustaxabi wuxuu baab u yahay soonka yani la sunneeyey soonka sunnada ah ayuu baab u yahay wuxuu yidhi wlmustaxabu siyaamu yawmin bacdahu wakadaka tnayni khamiisun miluhu wakadalika miyuqolimsa kadaka أyaamu baydin fadluhaa mutasaani maca sittati min curdi shawaalin atat wamuxaramin wاlcudmi min shacbaani sanatan yukafiru sawmu cashuuraaa mac carafaata fiihi kufirat sanataani wuxuu wlmustaxabu ka la suneeyey siyaamu yawmin maalin soonkeed wey maalinkaasoo bacdahu gadaashiisa u ahaaday fitrun afurid oo liyawmin maalin u sugnaaday wadixa waa la cadeeyey alyawmaani labadii maalmood waa la cadeeyey wakadaka kaa hore waxaa la mida alsnayn isniintii baa la mida khamiisun khamiisna miluhu isniintoo kaleba ayaamu biidin cadaanta maalmaheedu fadluhaa fadligeedu mutasaanii mid saro maray wey mid sareeyo wey maca sittatin lix lala qabo oo min curdi shawaalin shawaal ka mid ah min curdi shaw- curdu shay jaanibuhu baa la yidhaha waa wasatu a min curdi shawaalin shawaal qayb ka mida ah atat way timid wa muxaramin iyo bisha muxaram waalcudmi iyo dhammaan waalcudmi inta badan oo min shacbaana shacbaanka ahaa shacbaan inteeda badan sanatan sano hal sano ayaa yukafiru uu tirayaa sawmu cashuuraaa cashuuro soonkeedu sanad buu yani tirayaayo uu macnaha ilahay ku dhaafaya maca carafaata carafaat lala qabo maca sawmi carafaata waay fiihi sawmu carafaadka dhexdiisa ayaa kufiraf lagu dhaafay sanataani laba sanaa lagu dhaafay wuxuu leeyahy baydka ugu horreeya wuxuu kaga hadlay soonka kiisa sunnada ee aada loo jecel yahay ee fadliga badan waa inaad maalinna soonto maalinna afurto siyaamu yawmin bacdahu fitrun liyawmin siyaamu yawmin wa fitru yawmin waay maalin labada beri isku xigtay maalinna afur maalinna soon taa waxaa laga qaadanaya nebigu wuxu uhi sal lay waslam axabu siyaami ila allahi siyaamu daawuud soon ilaahay midkuu ugu jecel yahay waa soonka sunnadaa tabcan waa soonkii nebi daawuud oo se ugu soomi jiray kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman maalinna wuu soomi jiray maalinna wuu afuri jiray xadiidka bukhaariyo muslim waa soo saaray min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas ayib soonka ugu fadli badan kaas wey cabdullahi bni camr bni caas markuu ku yidhi nebigu intaa ka badan baan kari karaa ii kordhi markuu ku yidhi wuxuu ku yidhi soon ka fadli badan ma jiro soonkaas qaab loo soomo soonkaasa ugu fadli badan bu nabi salawatu rabbi wasalam caleyh ayib taasi waa mid talabaad waxa way rubaydka labaad uu kaga hadlay shatrigiisa hore isniinta iyo khamiista soonkooda iyaguna waa sunno iyadana abu daawuud iyo keyrkii baa xadiisoo soo saaray rasuulku wuxuu uhi sal- wuxuu leeyahay ee ninka la yidhahdo usaamata bnu zayd nebigu wuxuu soomi jiray kaana rasullahi ana rasul lah sal l slam kana yasuumu lithnayn waalkhamiis isniinta iyo khamiista ayuu nebigu soomi jiray salawatu rabbi wasalam caleyh weliba nabiga sal lay slam wuxuu sheegay labada beriba in ilaahay acmaasha bini aadamka loo bandhigo sidaas daraaddeed waxaan jeclahay anigoo sooman in camalkayga ilaahay loo geeyo loo bandhigo maalinta isniintaana si khaasa nabigu wuxuu ugu sheegay waa maalinkii lay dhalay buu yihi waana maalinkii lay soo saaray oo risaalada la siiyey nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh marka munaasabaadkaasa iyadana ku jirta oo xadiista kusoo aroortay ayb baydka labaad sharigiisa ugu dambeeya wuxuu iyadana kaga hadlay sharigiisa dambe wuxuu kaga hadlay ayaamu lbiid maalmaha ay bishu ay tahay yani aada u cadda bimaanaa waxaa laga wadaa waa maalinta day maalmaha maalmaha habeenadooda dayuxu u dhammaystiranya saas way maanaa maalmahaas waa waana taqriiban saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka saddexdaa beri wey ayaamulbiid baa la yidhahda xadiikooda iyagana xadiis badan baa kusoo aroortay lakin xadiidka ugu sariixsan xadiidka abu dar wey tirmidi iyo keyrka way soo saareen nebigu wuxu ur sal lay slam ya aba dar abu darow idaa sumta min ashahri alaaata ayaam haddaad rabto bisha inaad saddex beri ka soomto fasum alaaa cashrata wa arbaca cashrata wa hamsa cashra bisha haddaad saddex beri ka soomi rabto waxaad soomtaa bisha saddex iyo tobankeeda afar iyo tobankeeda iyo shan iyo tobankeeda ayaam lbiid ayagana xadiistaas kuso arorta waa xadiis badan ayib baydka saddexaad sharigiisa hore wuxuu kaga hadlay iyadana uu ku sheegay lixda lix beri oo ka mid a bisha shawaal ee ka dambaysa ramadaan xadiidkeeda saxiix muslim buu ku yaala min xadiidi abi ayuub nabigu wuxu uhi sal lay slam man saama ramadaana wa atbacahu sittan min shawaal fakaanamaa saama dahra ruuxii ramadaan sooma lix beriyo shawaalana raaciya sanadkoo dhan isagoo soomay buu la mid yahay bimacnaa garo oo camal taaca oo ilaahay loogu dhawaado inta ugu yaree la labanlaabo waa toban goor inta ugu yaree la labanlaabo waa toban goor bishii ramadaan toban goor haddii la labanlaabay toban bilood waay sooma sanadkii maxaa ka laaban laba bilood baa ka laaban lix beriyo shawaala markaad dhacayso lix markaad toban ku dhufato meeqa waa waa lixdan soo laba bilood maaha saas way marka fakaannamaa saama dahra saasay ku imaanaysa sanadkii oo dhan baad soontay markaas walxasharatu maxay walxasanatu bicashri amhaaliha saasay ku imaanaysa maana ayib sitada marka shawaal laga soomayo sida raajixa ah lixda hore inay noqoto waxba laazim maaha lix uun bisha ka mida waay saasaa wuxuu yidhi saas daraaddeed wuxuu yidhi min curdi shawaalin curdu shay waxaa la yidhahdaa jaanibuhu wa wasatuhu bala adiga uun waa inay bisha ka mid yihiin laakiin inay inta hore ku hore noqdaan laazim ah wuxuu ku xijiyey bisha muxaram soonkeeda bisha muxaram wuxuu nabigu yuri sal lay waslam afdal siyaam bacda ramadaan shahru llahi lmuxaram bisha ramadaan marka laga yimaado bil kale oo la soomo waxa ugu fadli badan bisha muxaram buu nabi ur sal lay slam soon ramadaan ka soo hadhay oo la soomo bisha muxaram baa ugu fadli badan buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh saas macna inteeda badan waa soomi jiray muslim baa soo saaray xadiidkaas min xadiidi abi hurayra waa bishan hadda inagu soo aadan way muxaram waa bisha inagu aan soomaalida utaqaano zakada u taqaano way ee sanadka qamariga ah u horaysa saas macna hadda carafayn waxaanu ku jirnaa dilxija ama carafa kol badaan u naqan ayib marka iyadaa kusoo xigta hadda macna ayada marka badankeed baa la soomi karaa badankeed ayib wuxuu inagu xijiyey shacbaan inteeda badan shacbaan inteeda badan axaadiis baa kusoo aroortay waxaa ka mid a xadiidka caaisha waxay tidhi ma kaana rasuululah sal lay slam yasuumu fi shahrin ma kana yasuumu fi shacbaana kana yasuumuhu ila qaliilan nebigu bil kale oo soomi jiray inta uu shacbaan ka soomo ilaa uu ka soomi jirtay maba jirtaba shacbaan baa ugu badnayd bil uu ramadaan ka soo hadhay oo uu soomo shacbaan baa u badnayd waxay tidhi kaana yasuumuhu ilaa qaliilan shacbaan wuu wada soomi jiray wax yar mooye shacbaan inteeda badan nebigu wuu soomi jiray bukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiidkaas ayadana waxay ka mid tahay soonka sunnadaabay ka mid tahay waxaa kaleeto uu beydka ugu dambeeyo inoogu sheegay yowma cashuuraa soonkeeda sooma cashuuraa waa bisha muxaram tobankeeda waa intaan soonka ramadaan la waajibinina ummadda waajib bay ku ahayd maalinkaa inay soomaan laakiin ramadaan markii la waajibiyey baa waajibnimadii la nasakhay wuxuuna ku soo hadhay mustaxab iyo sunno inay tahay soomideedu inay sunno tahay ayay macnaha ku soo hahay nabi muusena soomi jiray sidaas way macnaha ayib waxaa laga qaadanayaa xadiidka cashuraa iyo weliba maalinta carafa soonkeeda labadoodaba waxaa laga qaadanaya xadiidka abu qataada wuxuu yihi siyaamu yawmi carafa nabiga amr sal lay sl maalinta carafa soonkeedu axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qablah waasanata alatii bacdah ilaahay baan ajir kaga sugayaa inuu ku dhaafo sanadkii ka horeeyey iyo sanadka ka dambeeyey waa maalinta carafa ee bisha carafa ay sagaal tahay wa saas way maanaha ayib wa siyaamu yawmi caashuraa axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablah maalinta caashuraa oo muxaram tobankeeda ah soonkeedana ilaahay waxaan ajir kaga sugayaa inuu sanadkii ka horeeyey ku dhaafo labadooda kee fadli badan marka siyaamu yawmi carafa mise siyaamu cashura siyaamu carafa ka fadhi badan lianna tilka yukafiru allahu biha asanata alatii qablahu wasanata alatii bacdah soma wa hadihi yukafiru allahu biha asanata alatii qablahu marka tanaa ka fadli badan qaca ayib xadiiska zaahirkiisa laga muuqda xadiidkaa muslim baa soo saaray xadiidkaas muslim baa soo saaray caamatu ahlilcilmina way qabaan laakiin waxaa sunna ah cashuuraa marka la soomayo intaas wacaa lala soomo oo maalinka sagaalaad inta la soomo maalinka tobnaadna lagu qabto maxaa yile nabiga sal lay sl waxaa ka sugan inuu yidhi lain cishtu ilaa qaadimin la asuumanna taasica haddii aan noolaado naftu igu sinto sanadka dambe haddaan muxaram gaadho maalinka sagaalaad baan soomi buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh ma gaadhin marka nebigu sal lay slam intaynan muxaram la gaadhin buu geeriyooday bay leeyihi ayib marka sidaas daraaddeed in sagaalaadka la soomo tobnaadkana lala soomo sidaasaa fiican si loo khilaafo ahlulkitaabka macnaha ayib wlmustaxabu kan la suneeyey siyaamu yawmin maalin soonkeed wey maalinkaasoo bacdahu gadaashiisana uu ahaaday firun ama ba- soonkaasoo bacdahu gadaashiisa uu ahaaday firun afurid oo liyawmin maalin kale usugnaaday maalina waa soontay maalina waa afurtay wudixa waa la caddeeyey alyawmaani labadii maalmood waa la caddeeyey wakadaka waxaa kaa hore la mid ah alithnayn baa la mid ah oo iyadana soonkeedu mustaxab yahay khamiisun khamiisna miluhu isniintoo kale wey isniintoo kale wey ayaamu biidin cadaanta dayaxu uu cadyahay maalmaheeda fadluhaa fadligoodu mutasaanii mid sarreeya wey fadligoodu waa sarreeya ayib maca sittatin lix lala qabo oo min curdi shawaala bisha shawaal jaanibkeeda ama naaxiyadeeda ka mid shawaal qayb ka mid ah atat way timidoo axaadiistay kusoo arortay wa muxaramin iyo muxaram lala qabo wa maca muxaramin lala qabo saas way macana muxaramna lala qabo soonkeeda iyadana waa mustaxab bisha muxaram waalcudni wa maca alcudni inta badan lala qabo oo min shacbaana bisha shacbaan ka mid shacbaan inteeda badan iyadana lala qabo oo iyadana soomideeda waa mustaxab sanatan sana ayaa yukafiru uu tirayaa oo qarinayaa sawmu caashuuraaa caashuura soomideeda sanad dembigeed buu asturayaa oo qarinaya ma carafaata carafaat lala qabo oo iyadana waa mustaxab soomideedu fiihi laakiin wuxuu kaga gedisan yahay carafaadku fiihi carafaadka dhexdiisa kufirat waxaa lagu dhaafay oo lagu asturay sanataani laba sano dembigood laba sano dembigood baa lagu dhaafay macnaha baabun fii axkaami lictikaafi ictikaafkii ayuu axkaamtiisii ayuu baabu yahay والاعتكاف تقرب ومحله المسجد الأقصى كذا الحرمان واللبث شرط والنكاح مفسد والصوم ليس بواجب الاتيان لا تحسبن في اعتكاف انه نفي بان المكث من قربان فالمكث في كل المساجد طاعة وتقرب وولاية الرحمن اعتكاف ايو ماشن كقلي اعتكاف تنوح لهذا ان مساجد كلا لازمه او لفضيو لتشوه ayada oo ruuxu uu ilaahay ugu dhowaanayo joogidda iyo fadhigaas ibn lqayim caleyh raxmatullahi fawaa'id aad u fara badan buu u sheegayaa oo ay ugu muhiimsan tahay qalbigu adduunyada iyo mashquulkeeda iyo irtibaataadkeeda intuu ku dhex jiro wax badan baa si ka ah wuxuu u baahima marka qaarkood intuu adduunyada soo xidho inuu gooni u baxo oo keliyeysto keliyaysto ilaahay dikrigiisa ku xidhnaantiisa tadabburkiisa tafakurka inuu u keliyaysto bal uu cidloobo buu mar badan u baahanya leanna khiltadu waxay leedahay mushkiladeeda leedahay haddii ay noqoto fuduur fuduuru khilta waxaa leedahay macnaha waxa way shay walba intiisa siyaadadii dhibkiisay leedahay cusladuna mar bay fiicanta waa inaad dadka iskaga dhexbaxdood keliyaysato mar bay fiicanta khiltada iyo dadka inaad ku dhex jirtana mar bay fiicanta labadooda mid walbana miisaankiisa hadduu dhaafo waxoogaa siyaado fasaad buu keenaa fasaad buu keenaa sidaas daraaddeed marka qaarkood inaad cuslo gashooda ictikaaf gashaay waxyaalo fara badan iyo fawaa'id aad u fara badan baa ku jirta oo diini iyo adduunye labadaba isugu jira ayib walictikaafu ictikaafkii buu yihi taqarubun waa dhawaansho waa ilaahay loogu dhawa waa cibaado ilahay loogu dhawaanayo ayib waa aa wamaxalluhu meeshiisa lagu ictikaafayaana almasjid alaqsaa masaajidka masaajidda ugu fogaansha badan wa kada waxaa la mida alxaramaani labadii xaram baa la mida makiya madiina walmubsu nagaansho masaajidka lagu nagaadaana shartun waa sharti waa inuu ruuxu ku nagaada masaajidka uusan ka bixin ila lixaaja maasa xaaje adag inuu uga baxmayo wnikaaxu nikaaxiina mufasidun wuu fasaadinaya nikaaxii waa fasaadinayaa bimacnaa nikaaxa wuxuu ka wadaa galmada galmadu way fasaadinaysa wasawmu soonkii laysa ma ahanin biwaajibalityaani la imaanshihiisu miduu waajib yahay maaha haddaad ictikaafsan tahay inaad sooman tahay laazim maaha adoon soomanayn baad ictikaafi garaysa saasuu ka wada laa taxsabuu ha u malaynina nafya ictikaafin ictikaaf nafyintiisa annahu iyo diidadiisa ha u qaadanina annahu nafyigaasi nafyun inuu diidan yahay la diidan yahay biana almuksa nagaadiga masaajidka lagu nagaadaayay min qurbaanin wax ilaahay loogu dhawaado inuu yahay taa in la diidan yahay ha u malaynina haddii lagu yidhaahdo ma ictikaafsanin ha u qaadanin in lagu yidhi masaajidka inaad fadhidaayo qurbo ilaahay loogu dhawaado maaha saa ma u qaadanin saa looga jeeday maxaa yeelay falmuksu nagaadi fii kulli lmasaajidi masaajida dhammaantood lagu nagaadoo la fadhiistaayo taacatun waa taaco taaco sideeday taacota wa taqarubun iyo dhawaansho ilahay loo dhawaanayo wa wilaayat raxmaani iyo allaha naxariista badan jacaylkiisa wa inuu yani arrintaada tawliyo ku jeclaado ku liiliyo oo nusro ku siiyo wuxuu leeyahay ictikaafku waa cibaado ilahay loogu dhawaado qur-aankaa sheegay walaa tubaashiruhuna waantum caakifuuna fi masaajid an طahira bayti liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاrukaci sujuud marka ictikaafku qur-aankaa sheegay nabigana salawatu rabbi waslamu aleyh xadis badan bay kaga sugan tahay asxaabadiisaba ictikaafku marka waa cibaado mashruuca ayib xagee lagu ictikaafaya wa wuxuu ina yidhi saddex masjidun baa lagu ictikaafi karaa waa masjid laqsa oo masaajidka baytulmaqdis iyo labada xaram oo makiya madiinaa saddexdaa unbaa lagu ictikaafi karaa waxaan ahayna saddexdaa aan ahayna laguma ictikaafi karay horta meesha lagu ictikaafayo inuu masjid yahay qur-aankaa sheegay walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarka ha la mubaasharoonina idinka oo masaajidda ictikaafsan sidaasaana salafan wa khalafan laga soo guuriyeyo ictikaafku inuu masaajid un lagu ictikaafo laakiin gurigaygaan ku ictikaafaya ama yani waxa way meel mawlacan ku ictikaafaya ma soconayso horta waa inuu masjid yahay meeshaad ku ictikaafayso ko masjid oo dhan miyaa lagu ictikaafi karaa daahirka qur-aanka waxaa ka muuqda masjid kasta in lagu ictikaafi karo lanna almasaajid waa min alfaad alcumuum soma yashmal kulla masjid saas maana bicumuumihi yatanaawal kulla masjid ayib xadiid baa marka soo arooray uu ku khasisayo markuu ina yidhi saddex masjid unbaa la ictikaafi karaa haddii qur-aanku sheegay in masaajidoodna lagu ictikaafi karo saddexdan xaal ugu khaas yeesheen xadiid baan haynaa wa oo muxuu yahay waa xadiidu xudayfa taxaawi bay hadda ay soo saareen ee uu nabigu uri sal lay slam laa ictikaafa ila fi lmasaajid halaa ictikaaf ma jiro saddexda masjid meelaan ahayn waa saddexde almasjid alxaraam wa masjid nabiy wa masjid bayt lmaqdis masaajidka xurmada le maka masaajidka nebiga madiina iyo masaajidka bayt lmaqdis saddexdaa waxaan ahayn ictikaaf ma jiro xadiidkaasuu cuskaday xadiidku hadduu sugnaado saddexdaa masjid waxaan ahayn in lagu ictikaafayo daliil male cumuumka qur-aankana waxaa khasisaya xadiidkaa khasisaya qaacidada usuuliyaduna waxay leedahay caam iyo khaas hadday istacaarubaan yuxmal alcaamu cala alkhaas sooma khaaskaa markaa la hormarinaya waa qaacido markaa muttafaqa ayb laakiin waxaa laga doodayaa xadiidka sugnaantiisa meesha hadalku ku jiro xadiidku ma sugan yahay sugnaan la-aantiisa iyo sugnaantiisuna waxay ku xidhan tahay xadiidku duruq buu ku yimid duruqda uu ku yimid ruwaadda qaar ka mida xadiidka way waqfiyeen oo waxay ka dhigeen qowl xudayfay ka dhigeen ruwaadda qaarna xadiidka way rafciyeen oo waxay ka dhigeen qowlu rasuulillahi bay ka dhigeen sal alla alay waslam halkaasa marka laisku khilaafsay hadduu qowlu xudayfa noqdo waa mawquuf oo ra'yu saxaabi buu noqonaya saxna ma aha in la yidhaahdo waa mima laa majaala lira'yi fiih lannahu qadiya ijtihaadiya wa ayib hadduu marfuuc noqdo nebiga uu hadalkani ka soo fulay markaa weeye markuu noqonayo xadiid mukhasis ah markaan intaan aniga arkay baxsiga sheekh albani caleyh raxmat ullahi silsilada iyo uu ku sameeyeyna arkay buxuuf kaloo xadiidka laga qorayna arkay laakiin bilkhulaasa inta aniga aragtidayda waxaa xoog badan xadiidku inuu mawquuf yahay aysan marfuuc ahayn leanna ruwaadda waqfiyey baa ka xoog badan xagga cadaaladda iyo dabdiga marka la yidhahdo ka xoog badan ruwaadda rafciyey muxadisiintana waxa weeyaan madhabkoodu waqfi iyo rafci hadduu istacaarudo xukumka waxaa iskale koola xooga badan ra'yiga fuqahadu u badan yihiin oo odhanaya alrafcu ziyaadatu iqa wa ziyaadatu iqati maqbula cala hada alcumuum wa ra'yu bacdi alfuqahaa maqbuulna maaha cinda almuxadidiin cinda almuxadidiin waxa weyaan ida tacaarada alrafcu waalwaqfu waxaa la qaadanayaa kooda xooga badan ruwaadda marka waqfisay baa ka xoog badan ruwaadda xadiidka rafcisay baxsiguna intaa ka badan waxaan malaynayaa hadalku inoo saamix maayo waa sheegi lahayn ruwaadda kuway kale yihiin iyo say isu khilaafeen iyo yacni mid walba wixii laga yidhi ruwaaddaas iyo adiga marka murtidiisa iyo gabagabadiisa waxa weeye xadiidkaasi hadduu mawquuf noqday oo usan marfuuc ahayn waxaan baaqi ku ahaanaynaa cumuumkii qur-aanka soo walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid walaa taksiisa leanna xadiidkii khasisi lahaa waa ka aan sheegnayoo waqfigiisa xoog badan masaajid kastoo jaamico marka salaad lagu tukado salaadaha shanta lagu tukado baa lagu ictikaafi karaa baa natiijadu soo baxaysa waana sida ay ku tageen jamaahiiru salaf waalkhalaf aimada afarta iyo keyrkoodba ay ka mid yihiin mana saas way maana ayib masaladu laakiin waa masale qaabila lilahdi waalraddi ah oo macnaha hadal ka taagan yahay ayib intaa kadib wuxuuna yidhi in lagu nagaado in lagu nagaado masaajidka lagu nagaadaaye waa sharti buy bimacnaa waxa yaal ictikaaftiisa maxaa la yidhahda waa inaad masaajid ku nagaato nagaadi la-aan ictikaaf maba jiraba waa shardi asaasiya marka in masaajidka lagu nagaado ayib waxaa kadib wuxuuna yidhi soonka ictikaafka waxaa buriya galmada qur-aanka ayaa tilmaamaya walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuna fi lmasaajid culimadana iskuma khilaafsana ninku isagoo isagoo ictikaafsan hadduu reerkiisa uu yani waxa way u galmoodo inuu ictikaafkiisii burayo ayib mas'alo kaluu ka hadlay oo wasawmu laysa biwaajibi lityaani muxuu kaga hadlayaa markuu ruuxu ictikaafsan yahay inuu sooman yahay ma shardiba mise adoon soomanay waad ictikaafi kartaa soonka iyo ictikaafku inay wada socdaan ma laazim baa mise soon la-aan waa la ictikaafi karaya masaladaas marka ayib waa masale iyadana khilaafiyaa masale khilaafiyaa way culimada qaarkood waxay qabaan ruuxu hadduuba ictikaafsan yahay waa inuu sooman yahay waa ra'yi qaarkood ay qabaan waxayse u badan yihiin sharti inuusan ahayn soonku sharti inuusan ahayn soonku inuusan sharti ahayn soonku maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xadiidka cumar rasuulka sal lay waslam cumar wuxuu amray inuu habeen ictikaaf isagaa weydiiyey nebi allow waxaan nadar ku galay inaan habeen ictikaafe ma ictikaafa ictikaaf buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh habeenna soon ma jiro sooma axmed iyo shaafici iyo jamaca culimada ka mid ah ku tegey inuusan soonku sharti ahayn ayib waxaa kaloo iyadana kutusaya oo laga faa'idaysanayaa macnaha laga faa'iidaysanaya xadiid caaisha oo bukhaari muslim ay soo saareen iyo abu daawuud nebigu sal lay slam wuxuu ictikaafi jiray inta badan tobanka dambe ee bisha ramadaan sanad buu marka ictikaafkiisi intuu si diyaariyey buu teendhadiisi iyo wixiisi intuu hagaajistay buu wuxuu ku talagalay subaxdii inuu galo ictikaafkiisa inuu xililgiisii galo meeshii markuu yimaadaba wuxuu arkay dhowr teendo oo teendadiisa dhinacyadeeda ka dhidhisa waa islaamihiisii xaasiskiisii ummahaatulmu'miniin oo isku daydayo oo midbaa intay meeshan teendo yar ka taagato nabiga kusoo dhawaatay bay tu kalena xag ka dhisatay tu kale teendooyin meesha wada taagtaagan buu arkay nabiga sal markaasaa nebigu wuxu uri sal alay waslam ma khayrdoon baa tiin buuri albira duridiin buu yuri ma khayr baad rabtaan uu fahmay nebigu inuu masaladu masalo masayrta masalada masayr ha la fujiye buy waa la fujiye tayadana ha lagu daro ha la fujiye buy sanadkaa ictikaafkii waa ka tegay sanadka bisha ramadaan muusan ictikaafin ictikaafkii uu ictikaafi lahaa tobanka dambe ramadaan wuxuu ictikaafay shawaal tobankeeda hore shawaal tobankeeda hore ictikaafay lama soo guurinin tobankaa hore shawaal nebigu markuu ictikaafsan yahay inuu soomanaa lama soo guurinin adilada la daliishanayo ayay ka mid tahay xadiiska cumarna habeen buu waa ictikaafsan yahay habeenna lama soomo waakada asal waxa ah shardi weeye marka la leeyahay in nas adagoo shardiyada kutusaya la helo qolyaha shardiga ka dhigaya waxay deliishanayaan afar caaisha ka sugan radia allahu canha abu daawuud uu soo saaray oo kan uu macnaha sharxa inoogu sheegaya ooy leedahay caaisha assunnatu cala almuctakifi anlaa yacuuda mariidan sunnadu waxa weeye ruuxa ictikaafsan inuusan booqanin ruux xanuunsanay walaa yashhada janaazatan inuusan janaazana iyo aasna ka qaybgelin walaa yamasa imra'atan xaasna inuusan taabanin walaa yubaashiruhaa inuusan taabashada hore waa galmo mubaasharaduna waa taataabasho walaa yakhruju lixaaja ila lixaaja walaa yakhruju lixaajatin danna inuusan u bixin danihiisa ka mida ila lima laabudda minhu wax lagama maarmaan ah mooye wax uun dani kuu qabatay oo musqul iyo cunto iyo mooye maya walaa ictikaafa ilaa bisawmin ma jiro ictikaafna ma jiro ilaa inuu sooman yahay ruuxa ictikaafsan mooye walaa ictikaafa ila fii masjidin jaamicin masaajid dadku jamaacaadka ku tukadaan mooye masaajid kalena laguma ictikaaf karay saxaabigu hadduu yidhaahdo assunna hadduu yidhaahdo sunnatu man ya cilmiga mustalaxa sunnatu rasuuli illahi waay sooma wuxuu ka mid yahay min almarfuuci xukman min siyaqi rafci xukman bay ka mid tahay assunna iyo min asunna iyo hadduu yidhahdo marka caaisha markay leedahay assunnatu bimacnaa nebigaa laga soo guuriye waay maxay tahay laa ictikaafa ila bisawm ictikaaf ma jiro ilaa soomid mooye inuu ruuxu soomo yahay mooye xadiidkaasaa ugu xoog badan iyo ficilka nebiga sal ly slm oy leeyihiin nebiga isaga oo waxaa la hayaa uun intii uu ictikaafayey soon unbay ahayd waxaa kale kusii xoojinayaan qur-aanku markuu ictikaafka ka hadlahay aayaadka soonka ayuu ku dhex daray halkaasaa lagaga hadla oo walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasajidiyay ku jirtaa waxay ku jirtaa aayadda ka soo bilaabata uxilla lakum laylata siyaami arafatu ilaa nisaa'ikum sooma marka waxaa lagu dhex sheegay bay leeyihin soonki dalaxaasi adiga iyagu adiladooda marinaya ayib wadaadkan kitaabka imed isagu meel buu maray laakiin meeshuu maray ilama qurux badnaa meeshuu mariyey ilama qurux badnaa oo wuxuu leeyahay afarka caaisha assunna ay leedahay maadaama xadiid kale oo kutusaya uu jiro inuusan soonku shardi ahayn assunna waxay ka wadaa iyada yani sunadii saxaabada ama cid kale ka wadaaye sunadii marfuuca ah xukmantaa maaha waxaa ka fiican in la yidhaahdo assunna sideedii asalka loo daayay oo la yidhahdo afarku ama xadiisku waa marfuuc waxaa kaloo la helay ictikaaf soon la-aanana waa soo aroortay soo in la jamciyo maaha marka see lagu jamcinayo waa in la yidhaahdo sida fiicanee fadliga badan waa inuu ruuxu markuu ictikaafsan yahay sooman yahay waa sida fadlig badan waxaana kutusaya oo lagu xambaarayaa laa ictikaafa ila bisawmin macnahaasay kutusaysa isagoon soomanayn inuu ictikaafi karo laakiin laga fadli badan yahayna waxaa kutusaya axaadiista kalea kutusaysa sidaas in lagu jamciyaa ka qurux badan in la yidhaahdo hal xadiis inta la qaado inta kalena yani waxa weeyaan la luqluqo ibn lqayim iyo sheikh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu le ibnu qayim lagama soo guurin nebiga isagoo afuran in uu ictikaafay hadalkaa waxbaa ku jira afarkii caaishu keenay hadda aan sheegaynay rasuulku ma samayn buu leeyahy ictikaaf isagoon soomanayn isagana waxbaa ku jira jumhuuru salaf waxay ku tageen buu ihi inuu ictikaaf inuu soonku shardi u yahay ictikaaf sheikhulislaam ibnu taymiyana sidaa rajixi jiray buu yihi waa sheekhiisii laakiin sheekh ibn cuthaymiin caleyh raxmatullah iyo keyrkiiba waxay rajaxayaan soonku inuusan shardi ahayn waa fadli sida fadliga badan laakiin shardi ma aha sidaana culimo badan baa rajaxaysa waana sida ay axaadiista isugu imaan karto ee ay ku kulmi karaysa wy maana sax soon waa sida fadliga badan markaa ictikaafaysa haddaad soon la-aan ictikaaftana sax wey maana mushkila ma qabo kadib wuxuu yidhi ruuxa saddex masjid unbuu ku ictikaafi karaa waa siduu iyagu isagu waday soo maa ayib saddex masjid buu ku ictikaafi karaa hadduu yidhaahdo ictikaafkana mugsi baa la yidhahda macnaheeda ha u qaadanin masaajidkoo la fadhiisto haddaan nidhi ictikaaf ma aha haddaynu nidhi macnaheedu ma aha ajir ka heli maysidoo xasano ma aha lagama wado yani dad baa wax laga yaabaa inay u qaataan tawahum iyo ismoodsiis meesha soo geli karuu doonaya inuu meesha ka saaro dad baa waxay u qaadan karaan haddii la yidhahda ictikaaf saddexda masjid un baa lagu ictikaafi karaa inay yidhaahdaan masaajida kale is haddaad iska fadhiisato ictikaaf ayayna noqonin malaha ajirba laga heli maayo labadaasi talaasum kama dhexeeye masaajidka fadhiga aad fadhido iyo joogidda aad joogto walow ictikaaf xukunkiisi yuusan qaadanine laakiin fadhigaasaad ajir ku helaysa waa qurba iyo wax ilaahay loogu dhawaanayo subxana wa tacaala axaadiis badan baana ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka saxiixaynka min xadiidi anas nabigu yuri sal lay waslam wainakum lam tazaaluu fii salaatin ma ntadartumuuha intaad salaada sugayseen salaad inaad ku jirtaan oo salaad ajirkeed laydiin qorayo kamaydaan zuulin buu nabigu sal lay slam saxaabadda saa ku yidhi xadiidka abu hurayra saxiixaynka isaguna kutusaya nabigu sal lay slam ida dakhala almasjid kana fii salaatin ma kanat taxbisuhu ruuxu markuu masaajidka soo galo waxaa loo qorayaa sidii isagoo salaad tukanayo o kale intay salaadu meeshaa ku celinayso intuu salaada darteed meesha ufadhiyo kusugaya macnaha wa tusalli calayhi almalaa'ikatu fii masjidihi aladii yusalli fiih meesha uu ku tukadayna inta uu fadhiyo malaa'igtii baa ku sallinayso u ducaynaysa marka ha u qaadan haddii lagu yihahdo ictikaaf masaladii aynu ka hadalnay ictikaaf waa saddexda masjidun macnaheedu masaajidkaoo la fadhiisto cibaado loo fadhiisto si ahaamtiisay u tahay qurbo ilaahay loogu dhawaado subxana wa tacala saas macna ayib wuxuu marka wlictikaafu ictikaafkii taqarubu waa dhawaansho wamaxaluhu meeshiisuna waxa weyaan almasjidu masaajidkii weya alaqsa ee ugu fogaa kadaa waxaa la mida alxaramaani labadii xaram baa la mida wlmubtu nagaadi shartun sharti wey masaajidka in lagu nagaado lanna ictikaafku waa un macahaaba inaad masaajid ku nagaato wa wnikaaxu nikaaxiina mufasid nikaaxu galmadii waay mufasidun mid fasaadinaya oo burinaya ictikaafka wsawmu soonkiina laysa macahanin biwaajibi lityaani la imaanshihiisu miday waajib tahay waajib ma aha hadduu ina yidhi bimacnaa waa mustaxab wa so waa mustaxab saasa fiican waa mustaxab markaad tidhahdo bimacnaa waxa weeyaan xadiidka caaisha la ctikaafa ilaa bisawmin baa istixbaabka kutusaya ficilkii nebiguna kutusaya jawaaskana maxaa kutusaya jawaaskana waxaa kutusaya asarkii cumar sooma iyo xadiiskii shawaalkan hadduna sheegay nabigu sal ly slam shawalka ictikaaf ficilkiisa maana laa taxsabu ha u malay ha u malaynina nafya ictikaafin ictikaaf nafyintiisa haddaynu nidhi ictikaaf ma jiro saddexdaa masjid meelaan ahayn anfinta aan ictikaafka anfinay masaajida kalena aan ka anfinayn u diidnay ha u qaadaninoo ha u malaynina annahu nafyigaasi nafyun inuu nafyi yahay oo la anfinayo biana almugta nagaadigii min qurbaanin inuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado taa inaan anfinayna ha u malayna ictikaaf saddexdaa masjid meelaan ahayn haddaan ka anfinay anfinta ha u qaadanin macnaheedu inuu yahay masaajidoo lagu nagaado in ilaahay qurbaan loogu dhowaada inay tahay taa inaan diidanna oon anfinayna ha u qaadan ma la fahma saas maana ayib falmugtu nagaadigii fi kulli masaajidi masaajidoo dhan lagu nagaado midku dooniba ha noqdee aacatu ictikaaf maaha laakiin muxuu yahay aacatu wa taqarubun iyo dhawaansho wa wilaayat raxmaani iyo allaha naxariista badan wilaayadiisiiyo nusradiisiiyo jacaylkiisa wy maana alxaju walcumra wاlxaju haka bayaanahu bidara'ilin tasri maca ataxqiiqi wاlburhaani falxaju fawra waajibu maca qudratin min mutcatin aw mufradin wa qiraani walxaju xajkii haaka qaado buu yidhi bayaanahu caddayntiisa qaado bidalaa'ilin adillo la jirankooda xaaluu yahay mid adillo ku dheehan tasri adilladaasoo tasri soconaysa oo tegaysa maca taxqiiqi maca taxqiiqi xaqiijin lala qabo walburhaani iyo xujo cad falxaju xajkii fawran si deg deg ah waajibun mid ku waajibaya waajibun way mid waajibay fawran si deg deg ah maca qudratin karid lala qabo xajkaasoo min mutcatin mutca aw mufradin mid la keli yeelay ah wa qiraanin iyo mid la xidhiidhiyey oo cumradii laga xidhiidhiyey wuxuuna yidhi xajkii qaado oo hoo xajka axkaamtiisii iyadoo adiladeedii iyo xaqiijin iyo burhaan iyo waxalba wadata wuxuu inooga bilaabay xajku waa waajib waa rugniga shanaad qur-aankuna waa sheegay qur-aankuna waa caddeeyay inuu farad yahay sida fi suurati alancaam alla fi suurati ali cimraan ilahi subxana wa tacala ku sheegay nabiguna sal lay slam tiirka shanaad buu ka dhigay sida axaadiista saxiixaynka iyo keyrka ku sugan ay kutusayaan ayib wuxuu ina yidhi marka xajku wuxuu ku waajibayaa ciddii kari karta maca qudratin man istaaaca ilayhi sabiila wa walilahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila mandu waa badel ciddii kari karta un waay ciddaan kari karin laguma laha yacni inuu gaadiidkii heli karo sahaydii heli karo jidku inuu aamin yahay isagii awoodi karo wahaakada inuu awoodi karayo reerkii iyo carruurtii wuxuu uga sitago sii bishaan inuu hay- hayo yani taasaa laga wadaa istiaacada waa inuu kari karay ayib karidaasi macnaha een, axaadiistuna waata sheegtay oo nebigu sal lay slam markuu xajka wujuubkiisa sheegaba waa ka daba dhigaya yani liman istaaaca ilayhi sabiila sooma saas weya marka istaacadu waa laazim ayib xajku ha waajibe ma waajib marka ugu horayseed awood hesho lagaa rabaa mise waa waajib aad iska dibdhigi karto adoo kari kara saas wey ma waajib fawri aba mise waa waajibun bitarakhi tarakhiga macnaha waxa weyaan janis baad haysataa waad iska dibdhigi kartaa adoo sanadkan wax haysta oo kari kara baad sanad dambe iyo sanadaha dambe iyo dib baad ka soo waa janiska waa lagu siino macnaha waxa wey waad heli karta fawrigana waxa weyaan marka ugu horayseed awood u hesho waa inaad tagto ma dibdhigi kartid kee wey marka waa masale khilaafiye ah laakiin sawaabku waxa weye xajku waa waajib fawri ah waa fa- waajib fawriya marka ugu horeysa ruuxu uu awoodda helo markaaba waa inuu tago inuu dibdhigana looma ogola hadduu ka dibdhigana waa aafin dambiila ah waay. waa aafin dambiila ah macnahana waxaa faa'iideynaya asalka horta waxa weye qaacidada sharciga ah awaamirta sharciga ah qariino in la helo mooyaan asal waxaa u ah inay fawri ay faa'iideynayso maca fawr a yani waxa weye markii lagu yidhahdo war sidaas yeel in lagu yidhahdo maalan wakti hebel ama qariino kutusaysa dib inaad ka samayn karto lagu siiyo mooye asalba amar haddii lagu siiyo amarkaasi wuxuu keenayaa fawri iyo deg deg buu keenaya saasaa asal ah luqada carabigana ee qur-aanka iyo sunnadu ku yimaadeenna saasaa asal ah waxay ku miitaaliyaan haddaad tidhahdo maalan addoonkaaga ama ilmahaaga yarka haddaad tidhahdo biyaha ii keen biyahaas ama weelkaa ii soo qaad aad tidhahdo oo uu iska fadhiyo iska daaho hal saac laba saaca kadib uu kuu keeno ma ku xanaaqaysaa mise ku xanaaqi maysa ya waad garaaci iska dhaaf xanaaq oo amarkii wuu fuliyey oo waakan kuu keenay wixii iyo maxaad u garaacaysa leanna waxaad ka rabtay wuxuu ahaa inaad markaad amarkaas isaga uu kuu keeno soo saas ma marka amarka asal ahaan saasa asal u ah hadduu shaaricu ina yidhi xajiya hadduu ina yidhi qudro iyo istibaacanad ku xidhay amarkiisu marka ugu horayseed awooddo ayaa la doonaya inaad qabato waa masalo masalada labaad waxa weeye xadiid waxaa kutusaya xasan ah cabdullahi bni cabbaas axmed iyo abu daawud iyo soo saareen cabdullahi bni cabbaas baa laga warinaya nebigu wuxu sal ly slam tacajaluu ila alxaji xajka u degdega riwaayada abu daawuudku iyadu waxa waaye ama lafdiga abu daawuudku man araada alxaja falyatacajal ruuxii xaj rabow xajka u degdeg buu nabigu sal ly slam hadib dhigin hadib dhigin sidaasay culimadu u badan yihiin jamhuurtoodu qabaan xajku inuu waajib fawri a yahay oo la dibdhigi karaynin saasay u badan yihiin shaaficiyada ayaa waxay yihiin qolyaha qaba inuu yahay waajib muwasac oo layska dibdhigi karo ayaguna waxay leeyihiin xajka waxaa la jideeyey waxaa la ji- waxay deliishanayaan sanadkii shanaad ama lixaad ama sideedaad sanadkii lixaad yaa la jideeyey nebigu ma xaji sanadka toddobaad ma xaji sideedaad ma xaji sagaalaad ma xaji sanadka tobnaad ma xaji sidaas daraaddeed ficilka nebigan ka qaadanaynaa inuu uusan fawri ahayn waxaa lagu yidhi oo loogu jawaabay sanadkii lixaad ama toddobaad ama sideedaad xajka in la jideeyey baa daliilkeeda laydinka baahan yahay walaa daliila bal sida raajixa waxa weeyaane sawaabka ah sanadka xajka waxaa la waajibiyey sanadkii sagaalaad sanadkii tobnaadee ku xigayna nebigu waa xajiyey salawatu rabbi waslamu caleyh sanadkaa sagaalaad muslimiinta waxaa xajisiiyey abubakar waxaa la yidhahdaa nebiguna wuxuu u tegi waayey sanam kacbada waxaa ka buuxay asnaam abubakar baa sanadkaa tegey kacbada asnaamtii ka dahiray ogeysiis nebigu sii dhiibay isagiiyo caliya gudbiyeenoo dadkii xajka isugu yimid baa loo gudbiye waxaa la yidhi sanadka wixii ka dambeeyey xajka gaal looma ogole ma soo xajin kartaan idinkoo gaala ah sanadka tobnaad ee nebi maxamed uu xajinayo gaal beytka ilahi ma imaanin sanadkii sideedaadna waa tii asnaamtii laga takhallusoo nabigu dhameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh wixii asnaamka kacbada ku jira sanadkaa sagaalaadna abubakar waa ka ogeysiiska bixiyey isagii cali sanadkaa wixii ka dambeeyey gaalna ma imaanin sanamna sanadkii sideed baa laga takhallusay kacbadii iyo dhulkii oo nadiif ah buu sanadkii tobnaad nabigu xajiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macna marka yani sanadkii lixaad lama waajibinin ee waajibintu sanadkii sagaalaad bay ahayd maadaama ay saas tahayna xajka waa in loo degdego saas macna ayib saasaa sawaab ah oo raajix wuxuu inoo sheegay marka qaababka loo xajiyo saddex qaab baa loo xajiya buu yidhi min mutcatin aw mufradin wa qiraan saddexdaa qaab baa loo xajiya mutcadu waa tamatuca oo tamatuca waxaa laga wadaa inaad sanadkaas hal sano intaad bilaha xajka cumraysato haddana isla safartaadii lafteedii inaad xajkii ka dambaysiso waad tagtay waad xarmatay cumraad xarmatay acmaashii cumradaad gudatay waad iska xalaalowday xajkii baad sugtay xajkii baad haddana ka qayb gashay tamatuc baa la yidhaha waa nooc nooca labaadna ifraad baa la yidhaahdaayo waxa weeyaan xaj keliyaad xajinaysa cumro iyo adigu shaqo isku weli miiqaadka markaad joogto xaj baad xarman acmaashii xajka unbaa gudan oo keliya qiraanna waa qaybta saddexaadoo waa nooca saddexaadoo waxaa la laga wadaa markaad miiqaadka joogto waxaad isla xarmanaysaa xajkii iyo cumradii waad isla xidhan acmaasha aad samaynayso inta aad meesha joogto oo dhan dawaafka sacyiga acmaashan aad samaynaysana waxaa iskula jira cumradaadii iyo xajkaagii acmaashii way isku dhex jiraan haddaad maala masaajid soo gasho taxiyatulmasjid oo lagaama rabo aadaankiioo la aadaamay baad soo gashay masaajidkii baad timid labadii ragcadood ee salaada ka horraysay baad tukatay taxiyatulmasjidkii aw ya way isku dhex jiraan sooma meeshay kuu gashay sooma tanina waxa weye cumradii iyo xajkii acmaashoodii baa isugu dhex jirta ruuxan marka horena wuu isla wada xidhanaya wuxuu leeyahay labayka bixajin wa cumra bixajin wa cumra mufrid markuu yaho xaj keliya watana labayka bixajin waa inta xaj keliya wuu xidhanaya markuu tamatuca yahayna cumruu hormarinayaa saas daraaddeed cumruu xidhanaya marka hore wuxuu leeyahay labayka bicumra cumradii buu dhammaysanayaa maalinta sideeda marka la gaadho haddana xajkii xidhanaya oo odhanaya labayka bixajin saas maana marka saddexdan nooc wa saddexdan nooc waxaa ugu fadli badan adilada marka la fiiriyo nooca tamatuca la yidhaha saddexdooda noocaasa ugu fadli badan leanna garaoo fadligiisu wuxuu ka imaanayaa cumro madax bannaan iyo xaj madax bannaan baa labadaba hal safara ku gudata soo ma qiraankaa soo raaca oo qiraan qiraanku waa xaj iyo cumro isku dhex jira laakiin labada camal markay kale madax bannaan yihiin bay ka fiican yihiin markay isku dhex jiraan oo ka fadli badanya sooma hadda maala misaalkan bixinaynoo kale haddaad laba ragcadood oo taxiyatulmasjida gooni u tukato laba ragcadood oo oo ka horeeya salaadana aad ka dambayso gooni u tukato iyo inaad labadoodii laba ragcadood ka wada dhigto keebaa fadli badan kala goyntaa fadli badan sooma marka nusuustana waa laga qaadanaya nebigu sal ly aslam wuxuu yidhi cumrada iyo xajka waa laisdhexgeliyey weligoodba saxaabada markuu yidhi yani xajkiinii cumro u bedela oy waxoogaa yaraha ka yara gows qabsadeenna nebigu waa xanaaqay salawatu rabbi wasalaamu caleyh cumro u bedelo cumraysibu cumrada ka xalaalooba kadibna xajka maalinta sideedaad xarmada yani nebigu qiraan buu isagu xajkiisu ah laakiin wuxuu tamaniyey inuusan hadyiga soo kaxayn lahayn haddaanan hadyiga iyo xoolahan wadi lahayn waan tamatuci lahaa buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin xoolahana cawade hadyigaabaa ii diidan inaan tamatuco halkaa muxuu muujinayaa qiraanka waxaa ka fadli badan tamatuca ifraadka warkiisa iska badaa sida raajixa waa sidaas tamatuca saddexda ugu fadli badan qiraankaa soo raaca ifraadka ayaa ugu yar lanna ifraadku waa xaj keliya khilaafan lilmadhab shaafici aw lishaaficiya shaaficiyada iyo qolyada maalikiyadana yihiin baan umalanaya baa ifraadka iyagu fadila oo labada kale ka fadila ayib wuxuu marka walxaju xajkii haa ka qaado biyaan bayaanahu caddayntiisa bidalaa'il xaal uu yahay mid adil bidalaa'ilin adillo mid ku dheehan xaal uu yahay tasrii adiladaasoo soconaysa oo macnaha tegaysa maca taxqiiqi xaqiijin lala qabo walburhaani iyo xujo falxaju xajkii fawran waajibun mid waajiba wey fawran degdeg iyo si degdega mid ku waajibaya wey ama fawran xaalu degdegay maca qudratin karid lala qabo maca qudratin buu waajibaya markuu ruuxu kari karo laakiin hadduusan kari karin maya min mutcatin xajkaasoo min mutcatin tamatuca oo cumradii oo horaysa iyo xajkii oo dambeeya oo kala madax bannaan oo hal safara aw mufradin xaj keliya oo aan cumra la soconin xagga hor iyo xagga dambe minhu wa qiraanin iyo qiraan oo xajkii cumradii inta laysla xidho acmaashoodii isdhex galaan oo hal camal wada noqdaan saddexdaas xajka saddexdaa nooca gudashadiisu waa waajib fawri ah ciddii kari karaysta waajib ku tahay hada billahi tawfiq sal allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasabi waslm